in ka badan konton arday oo isugu jira danyar iyo agoon ayaa fursado waxbarasho oo lacag laana ka helay iskuulka safe ee magaalada beledweyn ardayda la siiyey fursadaha waxbarasho ayaa ahaa kuwo aan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka waxbarashada ardayda ayaa waxaa qayb ka ahaa kuwo qaba baahiyaha gaarka ah maamulaha iskuulka safa jaamac maxamed mahad ayaa raadiyo beerula uga waramay qaabka ay u qabtaan ardayda ay siiyeen fursadaha waxbarasho way jiraan labada dhinacba ilaa heerka jaamacadda xitaa uu fasalada qaarkood shan toban arday waxaa laga helayaa oo free scholarship aan siino haba u badnaadaan qaybta oo primaryga iyo scientifiga qaybta primaryga sidoo kale ardayda danyarka ah waan waan free aan uga dhignay waxbarashada sidoo kale waalidkii cabasho keensada isagana waxaan u u u garab siinaa inuu waxbarashadii sii wato ardaygiisa sidoo kale ardayda scientifiga dhigato ardayga isna dadaalayo oo kaalmaha subaxii iskuulkiisa kasoo gala isagana free aan uga dhignaa sidoo kale imtixaanaadka oo annaga aan qaadno ardaygii horu socod leh isagana free aan uga dhignaa dabcan ardaygii agoona iyo ardayda danaha gaarka lehna il naxariisana waa ku fiirinaa oo marnabo ma dhacin mana dhici doonto hadduu ilaah yidhaahdo in arday aan lacag u burino imise ayay gaarayaan ardayda danyartii agoontii aad siiseen waxbarashada bilaashka ah wallaahi hadda alxamdulilaahi oo fasal walba haddii shan iyo afar arday laga helaayo way jiraan oo liis gooniya way way ku jiraan hadda ardayda tusaale ahaan foonfoorada oo kale labaatan iyo dhowr arday waaye qaybta primarygana oo fasalo dhowraa jirto iyagana oo ardada gaarka ah xitaa ardada naafada ay dhigtaan oo aan si bilaasha aan wax ku barno marka way jiraan ardadaasi hadday yihiin naafo iyo hadday yihiin arday danyar ahba oo aan si free ku barno adiga ilaa konton arday way gaarayaan ma jiraan waalidiin idiin imaaday islamarkaana idiin sheegay inaysan awoodin lacagtii ay wax ku baran lahaayeen caruurtooda qaab nooceedsi usoo dhaweyseen waalidiintaas
way jiraan waalidiin ka cabanayo dhanka dhaqaalaha way jiraan arday ka cabanayo dhanka ardaygooda oo xagga naafada ah marka dhan walbaba waa kusoo dhaweynaa macalimiin u tababaran way jiraan oo bari karo ardayda naafada ah hadduu dhagool yahay iyo hadduu indhool yahayba marka waalidka dhan walba waa ka qancinaa ardaygiisiiyoo naafa ah inaan wax barno waa kusoo dhaweynaa iskuulka maadaama iskuulkeena waa inclusive education waaye waxbarashada loo dhan yahay arday kasta ay dhigan karaan ma aha exclusive ma aha iskuulkeenna waalidkaasna dabcan hadduu dhaqaalo uu sheeganayo iyo haddii ardaygiisa uu uu dadka baahiyaha gaarka qaba yahay waa waa soo dhaweynaa ardayda laftirkooda ma jiraan kuwo kusoo dhiiraday inay idiin sheegaan baahiyaha waxbarasho ay qabaan ha way jiraan arday waalidkoodii baadiye jiro oo ayaga intay waxbarasho intuu yimideen galabtii qaarkood shaqo raadsaday qaarkood waayey qaarna waxbarto way jiraan ardaygaasoo kale markaan taariikhdiisii iyo ehelkiisii aan ka wareysano ee aan ogaano in ehelkiisii uu magaalada ka fog yahay waa soo dhaweynaa oo way jiraan ardaydaasi oo si gaara intay xafiiska cabashada yimideen laga aqbalay cabashadoodiina la xaliyey